howlgallo ballaaran oo lagu bacsanayo haraadiga maleeshiyada al-shabaab ayaa guud ahaanba waxa uu ka socdaa deegaanada gobolka bacool kaas oo ujeedadiisu ay tahay in maleeshiyada deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan oo isla markaasina dadka shacabka ay ku dhibaataynayaan sidii loogu dulqaadi lahaa hase yeeshee gobolka bacool iyo ururada bulshada rayidka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ayaa muddooyinkii dambe kulamo badan ay yeesheen waxyaabaha kasoo baxay waxaa kamid ahaa in ciidankan gobolka bacool oo ka kala socda degmooyinka gobolka bacool isqas lagu sameeyo oo la isku daro islamarkaasina ciidamo ilaa iyo afar boqol oo gaaraya oo si gaara lasugu dhafay oo lasugu aruuriyay looguna talagalay in iyada oo howlgalkii guud uu socdo haddana iyaga waxa ay la magac baxeen ciidanka fureynta wadooyinka gobolka bacool ayaa magacaasi ayay la baxeen ciidamadaasi oo isugu jira ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa gaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka kala socday degmada tiyeglow degmada ceelberde degmada rabdhuure iyo magaala madaxda gobolka bacool ee xudur ciidamadaasi oo la isku daray ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa inta badan ciidamadaasi khudbadooyin u akrinayay ama kulamo ay la qaadanayeen saraakiishooda maamulka gobolka bacool ee kan degmada xudur odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shalay galabtii ayaa ugu dambeysay cali oo aniga aan ka qayb galay goobta ciidamadaasi oo si toosa u hubaysan oooo ciidamo gaar oo loo bixiyey ah oo ciidankii xooga dalka iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed oo meel banaanka magaalada xudur ay kula kulmeen ciidanka iyo maamulka iyo odayaashii ee ka qayb galay ayaa ciidamada inta badan waxa ay ku booriyeen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay u dagaalamaan bulshada iyo odayaasha dhaqankana waxay ballan qaadeen inay garab istaagayaan ciidamadaasi oo howlgal kastoo ay sameeyaan ciidankaasi iyo deegaano kastaoo maleeshiyada al-shabaab ay kala wareegaan in ururada bulshada ay hogaaminayaan odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ay tagaan oo bulshada deegaanadaasi joogto la wacyigeliyo in guud ahaanba deegaanada maleeshiyada ay ku dhuumaalaysanayaan shacabka ku dhaqan in wacyigelin in loo sameeyo inay soo dhaweeyaan inay la shaqeeyaan ciidamada in ay maadaama ciidankii howlgal iyaga ay samaynayaan in odayaasha dhaqanka ay barbar socdaan ciidamadaasi howlgalka ay samaynayaan iyo ururka dhalinyarada oo goob kasta la gaaro bulshadaasi ku dhaqan wacyigelin ay u sameeyaan in ciidamada wax dhibaata aysan u geysanaynin hadafka ciidamada ay deegaanada ay u gaarayaan ama ay maleeshiyada ay la dagaalamayana ay tahay in shacabkaasi deegaanadaasi ku dhaqan si xor ah ay ku noolaadaan si oo nabadgelya ay ku noolaadaan hadafkoodii ay yahay marka iyadoo guud ahaan ma ahan ciidamadaasi oo keliya guud ahaan gobolka bacool waxaa ka socda howlgal oo maleeshiyada al-shabaab ka dhan ayaa la ayaa la wadaa degmooyinka iyo deegaanada oo dhanba hase yeeshee haddana ciidamadan waa ciidamo gaara oo loogu talagalay in howlgalkaasi qayb ay ka noqdaan islamarkaasina la magac bahay ciidanka fureynta wadooyinka gobolka bacool marka iyada oo taasina waxaa ka dambeysay maleeshiyada al-shabaab sida la ogyahay meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan waxay ku dhibaateeyaan dadka shacabka wadooyinka ayaa dadkii ganacsatadaha ay ku dhibaateeyaan kuwii xoolo dhaqatada ahaa oo iyagaba la ogyahay inay abaaro ay kusoo noqnoqdeen oo xoolihii ay ka dhamaadeen ayaa intii ay u harsaneen haddana maleeshiyada al-shabaab waxay ku qasbayaan dadkaasi inay xoolihii iyaga ay ka qaataan oo ay dhibaateeyaan oo haddana ay u diidaan ummadii nolosha oo dhan ay ka hor istaagaan oo ay leeyihiin hadda gobolka bacool waxa uu kamid yahay meelaha oo abaarta sida gaarka u saamaysay oo biyo la-aanta ay ka jirto magaalada xudur ayaa ceelasheeda weli biyo ay ku jiraan dadkii masaafo ilaa iyo toddobaatan kilomitr iyo meel ka shisheeya ayaa xoolihii laga soo oroorinaya marka marar qaar waxaa laga yaaba inay wadooyinka ay u galaan oo xoolo iyo oo dad baadiya oo reer miyi ay wataan oo biyo la-aan haysato ayay intay wadada u istagaan waxay leeyihiin magaalada xudur lama gelaayo oo inagaa diidan marka dhibaatooyinkaasaa la rabaa marka inay ka hortagaan ciidankan oo maleeshiyada al-shabaab dadka shacabka ay ku hayaan si ummadii oo dhibaatadaasi haysato qofba meeshii u gaari karo qofba meeshii biyo ka heli karo qofba meeshii cuno ka raadsan karo yani inuu aado iyagana maadaama hadda ma jirto marka laga reebo degmada tieglow iyo rabdhowle marka laga reebo meel shabaab ay haystaan ma lahan laakiin dhulkii huud hoodka ayay ku dhuumaalaysanayaan haddana dadkii shacabka ay ku dhibaataynayaan marka si dhibaatadaasi dadka shacabka iyaga ay ku hayaan loogu dulqaado ayaa waxaa loo sameeyey ciidankan oo loogu talagalay inay dhulka hoodka iyaga ay ku dhuumaalaysanayaan inay daafureegaan maadaama maleeshiyada al-shabaab marka howlgala ay jirto oo ay isaga cararaan deegaanadeega ay ku sugan yihiin marka ciidamadan waxaa loogu talagalay howlgalka ciidanka guud ay samaynayaan ma ahane in dhulka iyaga ay ku dhuumalaysanayaan hoodka ah inay galaan iyagana oo maleeshiyada halkaasi iyaga ay ka raadiyaan isla markaasina ururada bulshada rayidka ee degmada xuntland loo diyaariyey goob kasta ciidankaasi ay gaaraan in iyagana ay tagaan bulshada deegaanadaasi ku sugan wacyigelin ay u sameeyaan marka baahiyaha rasmiga ah ee loo sameeyey ciidankan sida gaarka u tababaran una hubeysan waa inay ka hortagaan maleeshiyaadka al-shabaab dadka ay dhibaatooyinka u geysanayaan
weliba dhulka oo miyiga ah oo dadkii xoolaha inta badan maalmahan dambe waxaa soo baxayay cabasho badan oo ka imaan oo xagga al-shabaab ah oo ah in dadkii xoola dhaqatadaha ay leeyihiin xoolo ay ka qaadanayaan oo haddana ay u diidan yihiin goobihii biyaha ay keeni lahaayeen ay u diidan yihiin meelihii ay aadi lahaayeen si nolol ay u raadsadaan dadkii iyay ka hor istaageen maalmahan dambe ba arrimahaasa soo baxayay marka ciidankan gaarka ah baahiyaha loo sameeyey waxa waaye wadooyinka iyaga ay xoolihii iyo dadkii ay ka hor istaagayaan meelihii ay biha biyaha ay keeni lahaayeen deegaanadii ay aadi lahaayeen si arrintaasi looga baaqsado ayaa ciidankan gaarkaa loo sameeyey marka waxaana lagu rajo weyn yahay in ciidamadani howlgalkoodii hadduu bilowdo ay maleeshiyada al-shabaab iyagana haraadigooda ay isaga carari doono meelaha hoodka oo hadda dadka shacabka iyaga ay ku dhabaataynayaan waaya maxamedow marka saraakiisha ciidankan hogaamineysa iyo maamulka gobolkuba iyo kan koonfur galbeedba miyey si rasmiya u sheegeen xilliga ay ciidankani howlgalkooda bilaabayaan
cali horta ciidan howlgalkiisi waa wax oo qarsoon waaye inta badan oo aan lasoo bandhigin hase yeeshee haddana mar anigaan ka qayb galay goob iyaga ay ku wacyigelinayeen ama ay ku boorinayeen howlgalka ciidamada iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo bulshada sida ay ula dhaqmayaan waxay ay ku dhawaaqayeen in kulanka oo saraakiisha ciidanka ayla qaadaneen uu ahaa kulankii ugu dambeeyey oo shalay galab magaalada xudur duleedkeeda uu ku dhex maray waxay intaa ka dambeeyeen waxay sheegeen in howlgallada ay bilaaban doonaan maadaama wakti hidlaayo maalin hidlaayo sacdi hidlaayo bilaabanaya aysan dhihin laakiin shalay waxay carabaabeen in wixii maanta ka dambeeyey ay dheheen howlgalkani wuu bilaabanayaa anagana dhankaanaga iyo waxeela looga baahan yahay maamulka iyo odayaashii waxay dheheen ayaan howsheedaan gelaynaa ciidankan waxaan ku ognahay inuu maleeshiyada al-shabaab dhibaatada shacabkeena uu ku hayo inuu ka dulqaado marka ciidamadana niyad wanaagsan ayay arrintaas ay kusoo dhaweynayeen xilliga aniga aan ku sugnaa goobka ciidamada ee lagula hadlaayay waxayna ballan qaadayeen in hadafkoodii uu yahay inay shacabkana ay badbaadiyaan al-shabaabna ay ka dulqaadaan dhibaatada ummaddeeni ay ku hayaan